بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين waxaynu xalay u ballansanayn mowduuca maaragtay kitaabka bilowgiisii sulam alwusuul ilaa cilmi اlusuul xaleyta waxaynu wax ka tilmaanay mowduuc yaro ku saabsan caqiidada iyo ahmiyadda ay leedahay waxaynu caawa in sha allahu tacaala tilmaami doonaa laba qodob qodob waxa weeyaan mualifka kitaabka amba naadimka ninka kitaabka qoray iyo muqadimada in sha allahu tacala labadaasaynu caawa ku ekeyn doonaa sheekha kitaabka qore waxaa la yidhahdaa xaafid ibnu axmed ibnu cali ibnu axmed ibnu cali alxakami waa sheekh sacuudi ah amba jaziira alcarabiya u dhashay kun iyo saddex boqol afartan iyo labo ayuu dhashay dad wuxuu iska ahaayeen qoys ahaan reer baadiye amba reer tuule ayuu ahaa mihnadda uu ka shaqayn jiray yaraantiisina waxay ahayd adhi raac ayuu ahaa amba raacato ayuu ahaa oo xoolaha reerkooda ayuu raaci jiray isaga oo yar isagaoo adhigooda raacda ayuu haddana gees ka waday waxbarashada oo madrasad iska ahliyahoo malcaamad qur'aana buu ka bartay qur-aanka walaalkii ka weynoo moxamed ibnu axmed alxakami la yidhaahdana isna gees buu qur-aanka uga waday qur-aanka isagoo yar oo adhi jira oo aan tobanka gaadhin ayuu dhameeyey bay culimmada qaar yidhaahdaan qaarna waxay yidhaahdaan maya ee koob iyo toban jir meelahaasay da-diisu ahayd waxaa baal socotay inuu qoraalka barto oo sidii soomaalida horeba ay ahayd waxaa lagu baran jiray qur-aanka soomaalida hore looxa markaa qofku wuxuu israacinayaa inuu qur-aankana qorto qur-aankana qaybo amba qur-aankana uu barto markaa qoraalkiisuna gees buu kala socday waxaa soo baxday markaa inuu ahaa nin maskax badan oo dakaa badan oo xifdi fiican oo far wanaagsan had iyo jeer culamada qaar waxay idhaahdaan cilaaqo weyn baa ka dhaxaysa dakaaga iyo qoraalka qofka qoraalkiisa iyo dakaagiisa cilaaqa ka dhaxaysa sibay isugu xidhan yihiin laakiin mutarid maaha waxaa jira intaasoo qof oo khadkiisu uu wanaagsan yahay dakaagiisa iyo fiiro dheeraantiisuna ay hooseyso ayaa jirta laakiin waa macluumad uun ixsaa'iyo rasmiya aan ahayn laakiin istiqraa' basiida ayaa waxay leeyihiin qofka farwanaagsanaantiisa iyo dakaagiisu had iyo jeer way wada socdaan xaafid alxakami qof dakiya oo maskax badan oo xifdigiisu aada iyo aada u wanaagsan yahay buu ahaa isaga oo yar oo tobaneeya haddii la badiyana koob iyo toban jira haddii la yareeyana sagaal jira ayuu qur-aankana dhameeyey qoraalkiisuna banaanka usoo baxay kitaabka qur-aankaa dhammaantii wuu wada qoray marka qaybitaankiisa waxaa ka horreeya qur-aanka oo dhan faatixada intuu kasoo bilaabay inuu qul acuudu birabbi nnaas inuu kusoo gebagabeeyey cilmiga barashadiisa cilmiga kale barashadiisa waxay idhaahdeen culimmadu sheekh la yidhahda cabdalla alqarcaawi waa sheekhiisa koobaad oo ragga qaarna ay sheegaan cabdalla alqarcaawi waxaa lagu bartay xaafid alxakami bimacnaa xaafid alxakami baa la bartay aqoontiisii iyo kutubtiisii iyo mualafaadkiisii markaasaa lagu bartay sheekhiisii oo cabdalla alqarcaawi waa nin taariikh leh oo cilmigiisu aada u wanaagsan yahay laakiin jaanibka u baariska ku ahaa waxay ahayd wuxuu ahaa nin caalim ah oo daaci ah nin caalima ayuu ahaa oo aan fadhiisan tuulooyinka u kala goosha meesha fasaad lagu sheegayo xumaan tagoo aada dadka wax u dhigoo fadhiya dacwadda iyo waxdhigitaanka aada iyo aada u jecel waay soo waxaa la soo gaadhsiiyey magaaladii uu deganaa ayaa wuxuu ka waayey meel uu uu fahmi waayey magaaladii gurigiisii buu iibiyey waa isaga tegey saamita meesha la yidhaahda ayuu tegey guri buu ka iibsaday waxa uu qaafa oo dadka wax loogu dhiga ma laha meesha masaajido waaweyn iyo malcaamada iyo macaahid ma laha gurigiisu markaa wuxuu ahaa guri dabaqa dabaqii sare ayuu reerkiisii u raray dabaqii hoosena wuxuu ka dhigay meel majmac cilmiya oo la isugu yimaado oo dadka wax loogu dhigo oo machad oo kale ah ardaydu ay yimaadaan ay ka tagaan gelinka hore uu fadhiyo gelinka dambe uu fadhiyo dadka wax ku barayo khadka uu ku barayo tawxiidka uu ku barayo reerkiisuna waxay degan yihin agga sare agga sare degan yihin kuma shaqaysanahayn oo meeshaas lacag kama qaadahayn ardaydaas iska tabaruc bay ahayd ilaahay dartii buu saas u sameynayay marka sheekaas cabdilla qarcaawi la yidhaahdo ee caalimka ah ayaa waxaa ka mid ahaa acmaashiisa wuu wareegi jiray wuu soconaya wuu baxayaa tuuli heblaay u tegayaa wuu soo wacdinayaa wuu ka tegayaa way lugaynayaan marka had iyo jeer waxaa kusoo bixi jiray amba wuxuu kusoo bixi jiray dhalinyaro amba xoolo la joogta geel la jooga ari la jooga sideenna oo kale marka ardaydaa laf dadkaa dhalinyartaa laftoodii xoolo jirtaa wakti buu siin jiray nasiib wanaag maalin maalmaha ka mida wuxuu ku soo baxay bay yidhaahdeen xaafid alxakami oo labiyo toban jir meelahaasi labiyo toban jir koobiyo toban jir meelahaasi dada sheekhii ula yaro fadhiistay su-aaluu weydiiyey qur-aankaabuu ninkani qaybsan yahay sheekhu wuxuu u qaadan waayey inan yar oo adhi jira oo bannaanka jooga oo xoolaha raacaya haddana qur-aankii ilaahay dhammaantii guudka ka haya meelo fara badan buu ka weydiiyey dhammaan wuu ka wada jawaabay sheekhu aad buu ula dhacay aad buu ula dhacay xaafaddiina iyo tilmaam buu ku yidhi wuu tilmaamay gurigii aabbihii aabbihii axmed ayuu sheekhu u tago wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inan kan yar inaan wax baro culimmadu waxay yidhaahdeen waxa uu ka dareemay calaamaatu nubuuqi waadakaa in ninkaas ay maskax fiicani ku jirto dakaa fiican uu leeyahay oo ay tahay qof lagu dhinto inuu yahay ayuu ka fahmay bay yidhahdeen culimmadu xaafid alxakami sheekh cabdilla qarcaawi waa mawhibo ilaahay subxaanahu watacaala qofuu doono uu siiyo dadka qaar baa qof saa u eegay wuxuu ni ninkaasi mustaqbal fiican buu leeyahy amba wuxuu ni qofka hebel la yidhaahdaa waa laga sheekayn doonaa ee waata laga sheekeeyo mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu isaga oo yar oo hooyadii ay xambaarsan tahay ayaa nin baa ka daba yimi dabeeta cagihiisu saa u qabtay caguu saa u tuutuujiyey markaasaa wuxu uhi ninkan yari carab oo dhan wuu qabsanayaa carab oo dhan wuu qabsan doonaa waa la xambaarsan yahay marka qeybka waxba kama oga anigu waan waa la qaadan karaa qofka wejigiisa in la eego malaamixda indhihiisa iyo xisaabo noocaasa wax laga eegaa baa la yidhahda lakin waxaan fahmi waayey cagihiisa ninkaasi wuxuu ku arkay hinda oo hooyadii ahayd oo xambaarsanayd baa waxay ku tidhi sakiltuhu in lam yamlik alcaraba waalcajam carab oo keliyaa sheegaysay haddaanu carab iyo cajamba isku darsan aan kaba goblamo maba doonaya ba ha iskaba dhinto yani islaan han weyn bay ahayd islaanta lagu dhaha maanta inankaagu soomaali oo dhan buu qabsanayaa inankeeda waxay ka dhigaysaa waxaan la arag waan la maqan lakin islaantani carab oo dhan way kala han weynoodo waxay doonaysay adduunka oo dhan inuu marka waxaan ujeedaa dadka qaar baa calaamaatu najaaba had iyo jeer qofka garta way eegaan calaamadaha gaarba masa ma sharaxi karaan oo ma odhan karaan qofka markaad waxaaya waxaaya waxaa ku aragto ayaa waxaaya waxaa lagu ogaadaa ma odhan karaan haddana waa mawhibo ilaahay subxana wa tacala qofka uu siiyo qofka wuu fiirinaya marka waxaa odhanaya qofkaasi waa qof mustaqbal fiican leh wuu ku dhimanaya reerkiisu ka soo kaxaysanaya meel buu geynaya waanay soo baxda had iyo jeer reer baadiyuhu had iyo jeer way naga maskax fiican yihin waxaan ujeednaa sheekh ilmihii yaraa markuu arkay xaaladiisu caynkay tahay aabbihii buu u tegey aabbihii waxa uu ka dhaadhicin kari waayey inanka isii ooy raacican waxbare maya xooluhii raacayaa buu ku yidhi rumayso sheekh cabdalla alqarcaawi odaygii axmed alxakami sheekha aabbihii ahaa wuxuu ku qanciyey inuu lacag bixiyo maalin kasta waxaan ku siinayaa laba riyaal ee inanka wakti ka mida waktiyadiisa ii keen aan waxbaro odayga wuxuu ka lacag qaadanaya inankiisa wax la baraya soo maad maqli jirin oday lacag laga qaado si ubadkiisa wax loo baro waa oday xoola la siinaya si ubadkiisa wax loo baro yani reermiyiga waa iska caynkaa badankiisiyo qofka dila waa kuu bartee ilmaha keen wuxuunba isagu eegaya halihii iyo iyo harihii iyo iyo maaragtay arigiyo oo maaragtay dayacan buu eegaya marka waxay idhaahdeen halka isaga xidhmeen cabdilla qarcaawi iyo xaafid alxakami halkaas bay ahayd wuu tegi jiray laba magaalo kala duwan bay ahaayeen jaadic iyo iyo saamita ayay kala du kala deganaayeen markaa maalmaha qaar buu ku maqnaan jiray wuu soo noqon jiray maalmaha qaar buu ku maqnaan jiray wuu soo noqon jiray markii dambe sheekhu si aada buu ula xidhiidhay oo sheekha cilmigiisana wuu ka faa'iidaystay qoraal baa la sheegaa inuu jiro waraaqu u diray xaafid alxakami sheekhiisa uu leey waxaan u bahanay kitaab ka sheekeynaya tawxiidka waayo maalin maalmaha kamid waa ilaa hadda wuu yar yahay oo ma qaan gaadhin wuxuu maqlay sheekoo tawxiidka ka sheekeynaya oo tawxiidka ku celcelinaya markaa sheekhana waxaan rabaa tawxiidka kitaab ku saabsan oo aan soo akriya inad isoo dirto markaa qoraal buu u sameeyey isagoo baadiyihii jooga warqadda u soo diray marka sheekhu wuu soo raacay ninkii warqadda u dhiibay ayuu soo raacay magaaladii ay deganaayeen ayuu yimi haddana mar labaad ba aabihii waxa uu ka dalbay inuu inuu raaciyo odayga waa ku dheg adayga wuxuu hi maya waxaan samayn karayaa uun inaan maalmaha qaarna kuu soo diro maalmaha qaarna xoolaha uu ila dayactiro sheekhi markaa markuu ogaaday inaanu raaci karahayn wuu iskala joogay magaaladii jaadc la odhan jirayo halkaasu markaa casharo xoogaa ee sheekhu ku siiyey waxaa ka mid ahaa ragga maaragtay markaa wax la baran jiray sheekhii la odhan jiray axmed anajmi reer yamaneed adeerkii ayaa ka mid ahaa ardaydii markaa la socotay ee sheekha soo raacday halkaasuu sheekhu waxoogaa tuxfatulaطfaalka kitaabka la yidhaahda iyo ayuu jaadic ugu akhriyey markii dambe hooyadii waxay dhimatay kun iyo saddex boqol iyo lixdankii isagoo weli dee dhalinyaro ah oo caruur ah oo dhowriyo toban jira ayuu hooyadii geeriyootay isla sanadkaa dabayaaqadiisiina aabbihii baa dhintay aabbihii hooyadii markaa hal mar amba hal sano gudihii ayay ayay israaceen kun iyo saddex boqol sagaa lixdan iyo labadii ayaa uu u soo wareegay sheekhu uu si tamaaman kama dambaysa uu ugu soo wareegay sheekh cabdalla alqarcaawi inuu la joogo oo xertiisa ka mid ahaado oo cilmiga uu go-o oo ula fadhiisto sheekh cabdalla inankii yaraa aad buu u jeclaaday uu aaminay yacni tafaruskii amba saadaashii uu ka bixiyey ayaa soo baxday oo rumowday oo isagoo yarba oo dhowriyo toban jir weyna ayaa waxaa soo baxday inuu yahay qof naabiqa ah qof sheekha oo caalim noqon kara inuu yahay waxba yaynaan wadwadine sheekha kalgacalka iyo jacaylku u qabay iyo aaminitaanku aaminay laba shay baa lagu caddayn karaa shayga koobaad kun iyo saddex boqol iyo labiyo lixdankii waxaan ku uhi wuxuu dhashay kun iyo saddex boqol iyo labiyo afartankii waa mise jir markaa waa labaatan isagoo labaatan jira oo sheekha muddo dheer la joogay oo wax ka bartay oo casharka sheekh uu akhriyaba dub u akhriya oo culimada waxay dhahan nimankii ardayda ahaa ee la joogay siduu sheekhu u akhriyo oo kale u akhriya isaguna xarafna ma kuma daro xarafna ma weydaariyo xarafna kama dhimo waxaad moodaa inuu duubay inta sheekhu uu yidhaahdo oo imakatina ka daba odhanaya markaasaa sheekhu casharka u laabo mar labaad buu ku celin jiray sheekhu markuu arkay in ninkani aqoontiisu ay fiican tahay wuxuu hi waxaan kaa rabaa inaad qorto kitaab amba inaad samayso inaad diyaariso masaa'ilka tawxiidka kitaab yar oo kooban oo ka sheekaynaya sheekhu kitaab ma qorine masaa'ilkii tawxiidka oo gabay ah oo nadmi ah ayuu tiriyey waa kitaabka imika aynu hayno sulam alwusuul ilaa cilmi اlusuul kitaabkaas imika aynu hayne la dhiganayo isagoo labaatan jira dee labaatan jir waa taqaanaa maanta inanka labaatan jirkeenu caynku yahay labaatan jiro fara badan oo qiimale baa jira runtii oo dadku isku mid maaha laakiin dadka badankooda labaatan jirka waagan joogaa wax ka soo qaad ma leh isagaa gacanta la hayaayo waa laga mas-uulo waxbuu dhigtaayo aabbihii baa fiya ka bixinaayo iskuulkiibuu ku ilaalinaya ama jaamacaddii buu ku ilaalinayaayo habeenkii xaggaad qabatay buu leeyahayo nin de kitaab qori kara maaha marka wuxuu sheekhu qoray kitaabkan abyaadda ku jirta gabayga waxaa ka mid a sa'alanii iyaahu man laabudda lii min imtihaali su'lihi lmumtasali yacni kitaabkan waxay weydiiyey amba abyaaddan waxay weydiistay inaan tiriyo amba inaan qoro waxay weydiistay qof su-aashiisa inaan qaata ay waajib tahay qof aanan diidi karin kuu jeedana waxa weeyaan waa sheekhiisa qarcaawi waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah sheekha lama aqoon waagaas amba dee ninka dhalinyartahay sheekha cidimay aqoon ee xaafid alxakami la yidhaahdo kitaabkan amba abyaaddan aynu hayno ee sulam alwusuulka ayaa lagu bartayba aqoontiisa iyo shaksiyaddiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa taasi waa mid midda labaad sheekha inuu yani siduu u jeclaa xaafid alxakami sheekhiisa qarcaawi waxaa ka mid ahay inantiisii buu guuriyey inantiisii ayuu guuriyey xoogaa haddii kale uu joogayna haddana inan kale oo deegaanka u doonay yacni way adag tahay ninku inantiisa ninka uu siiyey inuu gabadh kalena la doono had iyo jeer dhaqan ahaan dhaqanka carabta iyo dhaqanka soomaalidana way is-shabahaan oo dee ninka inantiisii la labaynaya waxoogaa wuu ka yaro meermeeraya ma xiisaynayo ma jeclaanaya laakiin sheekha taqaaliiddaas iyo dhaqankaa waa kala waxaa kala qiimo badnaa ninka yar ee la yidhaahdo xaafid alxakami iyo shaksiyaddiisa isagoo labaatan iyo saddex jira ayuu gabadhii labaad u guuriyey haddii aanan daakiradu aanay khiyaamayn xaafid alxakami laftiisu sheekha maxabadiisu kamay dhacahayn intuu sheekhu u qabo oo intii sheekha uu la joogay sheekhaan isagayn waxba kama dhigan amba sheekh kaleba ma lahaba sheekh kaleo uu hoos fadhiisto wax ka dhigay waxaa jira baa la yidhi sheekh cabdirasaaq cafiifi raximah اllahu taعaalى raxmat ullaahi calayhim jamiica sheekha cafiifi la yidhaahdo cabdirasaaq alcafiifi oo keli ah ayaa muddo yaroo xajka uu joogay ayuu dhowr kitaab ku dul akhriyey sheekh aan ahayn maxaan ku idhaahdaa sheekh cabdilla alqarcaawi aan ahaynba isaguna ma lahayn marka waa xubun mutabaadel xubun mutabaadel arday sheekhiisii jecel oo cid kale aan ku doorsanahayn iyo sheekh ardaygiisii jecel oo cidu ku doorsanaya aanay jirin qodobka kaasii raaca wuxuu yahay xaafid alxakami nin aqoon lahoo keliya ma ahayn had iyo jeer aqoontu waa inay qofka raad kaga tagto ay saamayn ku samayso haddii aqoontu qofka uu iska barto uun oo aanay camalkiisa aanay ka muuqan waxay iska noqonaysaa macluumaad engegan macluumaad qallalan oo aan macno lahayn bay noqonaysa intaasoo qof baa jira oo cilmi leh oo aqoon leh laakiin cilmigiisiiyo aqoontiisu aanay geedkaa gaadhsiinahayn bal waxaa laga yaabaa cilmigiisu inuu ku noqdo wabaalan wa ciqaaban calayhi ciqaab iyo dhibaato inuu ku noqdaa baa laga yaabaa marka wuxuu ahaa nin caamila nin caalima oo caabid ah nin caalima oo zaahida ayuu ahaa aan adduunyo jeclayn si si yacni degdega oo dhaksaa ayuu caan u noqday ay dadku wada barteen dadka aaggiisa deganaa jaziiratu alcarabiya oo dhan baa laga wada bartay nin aqoon badan buu noqday hadaayaad fara badan baa soo gaadhay waxyaabaha suudigiisa ka mida waxaa ka mid ahaa ee la sheegay isaga oo dhallinyaro ah oo arday ah oo waxba aan haysan oo faqiira ayaa waxaa loo keenay oo maaragtay la siiyey toban riyaal waa riyaal sacuudi dee markaa nin ardaya toban riyaal aad iyo aad bay ayay qaali ugu tahay cidda siisay waa hay-ad ka mida hay-adkii dowladda wuxuu isweydiiyey lacagtan xaggee bay ka timid lacagtan waa xoolihii ummadda yani amba wasaarad daakhiliya ha ahaato amba dowladda hoose ha ahaato amba maaliyadda ha ahaato amba wasaaradda waxbarashada ha ahaato xoolaha ka soo baxa hay-adaha dowladdu dee meel kale kama imane waa cashuurtii iyo dakhligu ummaddu ay iska lahayd markaa wuxuu isweydiiyey tobankan riyaal isagu wuu baahanya u gaajoonaya waa rafaad waa agoon iyo rajay reerkooduna waa fuqaro tobanka riyaal wuu u baahan yahay laakiin waxaa kala weynaatay tobankaa riyaal meeshay ka soo galeen oo shubahaad iyo madmadoow kaga furan yahay wuu iska diidey mar dambe isagoo nin weyna oo dhowr iyo labaatan jir weyn ah soddonkii madaxa la galay ayaa boqor sacuud boqorkii la odhan jiray kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatankii ayuu ku soo booqday magaaladii uu joogay ee waxna ka dhigi jiray dabeete waxa ugu soo talagalay kiish lacag ay ka buuxdo ilaa toban kun oo riyaal ma ninka toban riyaal diiday baa toban kun oo riyaal qaadanaya oo waxau ka qaatay mar wuxuu ka diiday markan hay-add lagaba yaabo inay qaabilsan tahay waxbarashadae boqorkii dalka oo had iyo jeer dee boqortooyada waa taqaanaanoo dee xoolaha ummadda way way iskaga tagri faraan oo siday doonaan bay ka yeelaan kanna way ka qaadaan mararka qaar iyagona way cunaan kanna way ka qaadaan kan kalena way siiyaan oo way kaga ku magac doontaan amba way ku sumca doontaan kiishkii wuu soo hordhigay intuu boqor sacuud soo qaaday wuxuu hi waxaan kuusa alaabtan alaabtan adigaa iska leh halka u dhigay buu kaga kacay ma qaadanaya buu ku yidhi xoolahan anigu melihi muslimiintaa wada leh waa wax la wada leeyahay waa hantidii qaranka iyo ummadda dadkaa muslimiintaa leh si uu ka kacay meeshii waxa u qaaday isagoo aan ogeyn sheekhiisii qarcaawi sheekhiisi baa u soo qaadayo isagoo aan dareensanayn oo aan ogeyn ayaa wuxuu uga dhigi jiray wax isaga uu siinaayo wax isaga uu siinaayo uu ku taakulaynayo oo dee sheekh iyo ardaygiisa ay isu siinayaan ayuu ayuu u siin jiray allaha u naxariiste ee sheekh xaafid ibn axmed alxakami wuxuu dhintay kun iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toddobaatankii ayuu dhintay isagoo oo da-diisu aanay weyneyn shan iyo soddon jir lix iyo soddon jir isagoo meelahaas waa waa da dhallinyaranimo lagu lagu tirin karo inkastoo culamada qaar ay yidhaahdeen xilliga qur-aanku uu sheegay walamaa balaqa ashuddahu waa labiyo soddon jir afartan jir waa la yidhaahdaa aqwaal fara badan baa laakiin qowl aan xoog yarayn ayaa wuxuu leeyahay walamaa balaqa ashuddahu waxay ka dhigan tahay labiyo soddon jir baa qofku wuxuu ku gaadhaa tamaamka maskaxdiisu ina dhamays inay dhammaystiranto jirhkiisii awooddiisu inay xoog yeelato siddeeddaa sano sideedda sano wax badan oo kordhayaa ma jiraan sideedda sano kontonka ilaa laga gaadhayo qofka marna waxbaa ka yaro dhacaya xanuunkaa kusoo kordhaya waxbaa ku badanaya laakiin xilliga qofkuu dhammaystirmaa waxay leeyihiin waa soddon iyo laba jir laakiin qowlka caamka haddaynu qaadanno waa afartan jire isagoo afartan aan gaadhin oo dhowr iyo soddon daadiisu ay tahay laakiin adduunka buuxiyey oo intaasoo kitaab qoray oo cilmigiisu meel kasta uu ka dhacay oo magaciisu meel kasta uu ka dhacay oo ilaa maanta cilmigiisa loo aayaayo ayuu sheekhu dhintay xanuun baa ku dhacay had iyo jeer la yidhaha dadka maskaxda badan ee garaadkoodu aadka u sarreeyo ayuu ku dhacaa ayaa madaxaa xanuunay dabeetee waxbaa kaga furmay si deg deg oo dhaqsa ayuu u dhintay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto naxariistiisa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka waraabiyo kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo toddobo saddex kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo sideed meelahaas aad xilliga uu dhintay isagu waa dhintay laakiin wuxuu ka tegey oo ka hadhay cilmi weyn oo waasica kitaabkan uu qoray amba nadmigan iyo gabaygan uu tiriyey uu ku sharaxayo tawxiidka waxaa jira dee kitaab kaloo aragteen oo macaarij alqabuul la yidhaahdo oo uu haddana ku sharaxo laba majalad ah laba majalada oo u qoran qaabkii culammadii hore selafku ay wax u qori jireen halkaa gabayga yaanan ilaawine waxay gu taagan soomaalidu way gabaydaa laakiin gabaygoodu xaggee buu u badan yihin waa xanaakadin iyo qabyaalad iyo isriix iyo faan iyo jacayl iyo dumar ammaantood iyo geel ammaantii iyo faras ammaantii waxaasay u badan yihiin waxaa laga leeyahay soomaalida waxaa laga leeyahay hal kita hal gabay oo dadku ay wada qaybaan ay diintooda ku sharaxayaan leannu inta badan gabyaagu inta badan gabyaagu diinta aqoon uma laha dadka wuu iskala maskax badan yahay oo inuu meelaha farfadhiisto oo waxbarto oo garaadkiisa hal abuurnimadiisaba waxay udidaysaa mararka qaar in fara badan inuu waxbarto marka waxaynu u baahan nahay dee mala idinkiba waa laga yaabaa qaar gabeen idinku jiraana waa suuragal idinka soo baxaane waxaynu u baahan nahay gabay kooban oo aan badnayn oo ku saabsan tawxiidka oo dadku ay wada qaybi karaan waayo tixda iyo tiraabta waxa la qaybi ogyahay tixda la qaybi ogyahay waa hadal kooban oo murtiyeysan oo miisaanle oo qaafiyad leh waxaa la samayn karaa gabay ka warramaya anshaxaya akhlaaqda gabay dumarka loo tiriyo dumarka lagu waaniyo gabadha wanaagsan iyo sifaadkeeda lagu sheego oo dee gabadha muslimadda iyo qiimaheeda lagu sheegaa la tirin karaa marka ma hayno gabay noocaasa ma hayno carabtu noocan oo kale ayay ahayd gabyaabay ahayn laakiin nooca soomaalidu ay u gabaydo kale u gebi jireen amba geel bay u gebi jireen amba dagaal bay ka gebi jireen amba godob bay ka gebi jireen iyo waxyaabaha soomaalida ka gabayday ka gebi jireen laakiin markii islaamku uu yimi ee gabayga uu galay ninkii caalimka ahaa kullu maxaa la kullu inaa'in bimaa fiihi yantaxu cilm qof qof weel kastaba waxaa ka dhex sanqadha waxaa ku jira qofka gabyaagaa wuxuu soo celinaya waxaa ku jira aragtidiisa iyo aqoontiisu soo celinaya marka haddii qofkii caalim qofkii shaacirka ahaa ee gabyaaga ahaa hadduu aqoon sharciyo fiican uu leeyahay dee sharci buu ku gabayaya waxaa jirta kumanaan gabay yacni gabay kumanaan beyt alfiyatu siyuuti iyo alfiyatu alciraaqi iyo alfiyatu bni malik waa kumanaan waa kun bayd oo lagu sharaxaayo mustalaxa xadiiska kun bayd oo lagu sharaxaayo naxwaa lagu sharaxayo qawaacidka marka waxayn u baahannay waxa weeyaan haddii ay dhici karto in la sameeyo amba in in la gaadhsiiyo dadka hal abuurkaa inay inoo sameeyaan gabay aan dheeraynba oo ka warramaya caqiidada islaamka iyo saliimka ee saxiixa oo iskuullada lagu dhigo inta lagu dhigayo cilmi boodhari iyo xisaabo kale lagu dhigaayo anigu waxaan arkay wax gabay soomaaliya oo caqiide ku saabsan sayid maxamed cabdillahi xasan gabay jiinlaya oo caqiidaha shaacirada kaga sheekaynayo oo cidiba aanay qaybi karahayn adayga iyo xoogga aada yaabayso ayaa jirta isaguna alxamdulilah ha adkaada kaasi leannu caqiidadu ka sheekaynaya waa caqiida alashcariya caqiido saa'ib oo toosanna maaha waa caqiido lunsan weeye marka arrinkaasi waa farriina ninkii nin gabyaayo yaqaanow amba qaar baan aqaanaaye gaadhsiiya oo haynoo tiriyaan gabay wanaagsan oo kooban oo jilicsan oo ku sharaxaayo caqiidada lagu sharaxaayo qodobka labaadaan u gudba marka waxa weeyaan kitaabka muqadimadiisa kitaabka aynu akrin doono waxa uu ka kooban yahay waa kow iyo toban labiyo toban baab weeye labiyo tobankaa baab abwaabtii caqiidada oo dhan maaha abwaabtii caqiidada oo dhan maaha ee barh buu ka tegey sheekhu oo dee si arkaysaan waa fii في التوحيد واتباع الرسول waxa weeyaan سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول kitaabku waa noocaas magaciisu kolka ma mabaaxistii caqiidada oo dhan ma wada koobin ee wuxuu inta badan ka hadlaya waxa weeyaan waa caqiidada qaybta tawxiidka ayuu aada uga hadlaya alwalaa walbara kama hadal طaacaة الأئمة kama hadal الحكم بغير ما أنزل الله kama hadal wasطية أهل السuنة والجماعة أهل السuنة والجamاعة iyo inay ummad wasdo dhexdhexaada ay yihiin sheekhu kama hadal iyo waxyaaba fara badan oo kale midna kama hadal sheekhu ceebna maaha ceebna maaho dee kitaab abwaabta diinta o dhan wada koobay ma jiro waa inta badanna kutubtii xataa kutub الsuna kutubtan la yidhahda badankeedu wayna ka sheegayno say u qoran tahay waa si xaalad gaara amba mawduuc gaara ayay ka warramaan wuxuu leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala abda bsm اllahi mustaciina raadin bihi mudabira muciina والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى وحول الشيخ رحمه الله تعالى أبدأ وحن قبل آبيا بسم الله إلهي مقعيسا قبل آبيا warka aan soo wato iyo waxaan odhan doono iyo abyaadda soo socota iyo muraadkayga waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay waa bismi illaahi araxmaan araxiim buu u jeedaa bisinka in lagu bilowdaa waa sunne waana sunno mudarida waxbaa laga sheegaa xadiiska tilmaamaya kullu amrin dibalin arin kasta oo dan laga leeyahay oo aan lagu bilaabin bismi اllahi الraxmaan الraxiim fahuwa abtar xadiiskaasi sixadiisa layskuma waafaqsanaa culimo fara badan baa ka hadashay laakiin falkii iyo ficilkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxaa ka muuqata waraaqihii uu diri jiray inuu bismi اllahi الraxmaan الraxiim ku bilaabi jiray marka in bisinka lagu bilowdaa umuuraha iyo waxyaabaha la samaynayo waa way mudan tahay abda-u waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi abda-u maqsuudii abda-u abyaatii abyaadaydan waxaan ku bilaabaya iyo gabaygaygan waxaan ku bilaabayaa bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa bisinku dee waa aayad qur-aanka ka mida mid waa la isku waafaqsan yahay meelna waa la isku khilaafsan yahay suuraة الnml inahu min sulaymaana wainahu bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waa la isku waafaqsan yahay dee qur-aanka inay aayad qur-aanka ka mida inay tahay faatixada bisinkeedu inuu ka mid yahay maxaan ku dhaha faatixada iyo inaanay ka mid ahayn khilaaf baa ku jira waxaanay u badan tahay bisinku inuu yahay aayad ka mida faatixada inuu yahay marka bisinku ma sahlana qofku shayga uu qabanay shayga uu samaynayo bisinka inuu ku bilow inuu ku bilowdaana waxaan culaysi miisaan ahayn oo u siyaadinayaa ma jirto markaa qofku waa inuu caadaysto shayga uu qabanayaba inuu bisinka u qabto bismi illah abdo waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa falkaygan iyo qoraalkaygan iyo beyt gabaygaygan mustaciinan raadin mustaciinan anigoo kaalmaysanaya raadin raallikaa bihi isaga mustaciinan bihi raadin bihi anigoo kaalmaysanaya ilaahay oo raadin bihi raalli uga ah mudabbiran mid wax qorsheeya oo muciinan wax kaalmeeya abdow waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi magaca ilaahay mustaciinan xaala kownii mustaciinan anigoo kaalmaysanaya alleh raadin bihi raalli ka ah ilaahay subxaanahu wa tacala raalli ka ah fii ma qadaa waqadar min khayrin wa shar wuxuu doonaba ha ahaadee wixu ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaro raalli anigoo kuwa oo aan dajar iyo qanaaca xumo iyo welwel iyo walbahaar iyo walaac anaan kala hortegahayn mudabbiran muciina inuu raadin bihi raalli uga ah mudabbiran inuu yahay ka wax kala qorsheeya ee agaasima muciinan ee kaalmeeya shay ilaahay garabkiisa uu ka baxay meel ma gaadho shayga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la socdaana ma istaago amba dee ma ma fashilmo haddii qofka ilaahay subxana wa tacala uu la socdo maciisa uu yahayna wixii ilaahay ula socdaa idaa kaana allaahu macak haddii ilaahay macaaga uu yahay cid ku waxyeelaynaysaa ma jirto haddii ilaahay macaaga aanu ahayna cid kula socotaa ma jirto qofkaasi waa waa qof halaagsamay ama waa qof khasaaray walxamdu lilaahi ilaahay baa mahad kuleh kamaa hadaana siduu noo hanuuniyey walxamdu lilaahi ilaahay baa ku mahad leh kamaa hadaana siduu noo ha- noogu hanuuniyey ilaa sabiili اlxaqi jidka xaqa inuu ilaahay nagu hanuuniyey wajtabaana uu noo doortay jidka xaqa dadku iskama doortaane ilaahay baa u doora waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala iyo gelladii inuu qofku muslin inu noqday aabbiyo hooye muslimiina ay dhaleen biya islaama uu ku nool yahay waa fadli iyo deeq ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo deeqda ugu weyn inuu qofku muslim noqdo aanu gaal noqon nicmooyinka kale waxay ka dambeeyaan oo laynka xagga dambe ay ka gelayaan nicmada iimaanka iyo islaamka walxamdu lilaahi ilaahay baa ku mahadsan kamaa hadaana siduu noo hanuuniyey uu noogu hanuuniyey ilaa sabiili اlxaqi jidka xaqa wajtabaana uu noo doortay axmaduhu ilaahay baan mahadinayaa subxaana wa ashkuruhu isaga ayaan u mahad celinaya alxamdu washukru way iskudagalaan xamdiga ayaa ka yar shukriga xamdigu waa qayb ka mida shukriga shukrigaa ka ballaadhan axmaduhu ilaahay baan mahadinayaa subxaanahu isagaan xumaan lahayne ee subxaanahu ilaahay isaga ayaan xumaan lahayn oo xumaan ay ka reeban tahay ee kelimaadka af soomaaliga ah ee qaldan waxaa ka mid ah subxaanahu subxaana allaahi ilaahay isagaa xumaan ka nasahan dee af soomaaliya maaha xumaan ka nasahan way qalloocan tahay ee waxay ka dhigan tahay in waa macnaa waa la isla fahansan yahay waxay ka dhigan tahay ilaahay xumaan ma laha ilaahay xumaan allahan xumaanta lahayn weeyaan iyo ceebta wa ashkuruhu wa min masaawi camalii astakfiru xumaanta camalkaygu uu leeyahayna dembi dhaafaan ilaahay ka weydiisanaya wa min masaawi camalii wa astakfiruhu waxaan ilaahay ka weydiisanayaa dembi dhaaf min masaawi camalii camalkayga kii xun sayi-aati acmaalina meesha tan sheekhu waxa uu nadmi ku sheegay ina alxamda lilaahi naxmaduhu bismi اllahi raxmaan raxiim baa horeysa ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu tii buu markaa qaab nadmiya ayuu sheekhu udhigaya wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ayuu imika maraya u le min masaawi camali astakfiru camalkayga kiisa xunna ilahay baa subxaanahu watacaala dembi dhaaf ka weydiisanaya xumaanta ilaahay looma tiiriyo wixii xun ibni aadamka ayaa ikhtiyaarkiisa ku sameeyey ilahay subxaana wa tacaala waa laga weeciyaa wanaagga ilaahay baa iska leh xumaantana cidda samaysay baa iskale oo ibni aadamka lagu ciqaabaya lagula xisaabtamaya wa bacdu intaa ka gadaal intaasi waa intaase innii anigu ashhadu waxaan markhaati ka ahay bilyaqiin anigoo yaqiinsan oo xaqiiqsan shahaadat alikhlaasi waxaan qirayaa ashahaada ikhlaaska waxaan qirayaa an laa yucbadu bilxaqi maaluuhu siwa araxmaani waxaan qirayaa ilaahay cid aan ahayn xaq inaan lagu caabudin intaasaa lagu soo ururin karaa wa bacdu intaa kadib inii anigu bilyaqiini ashhadu si dhaba waxaan u qirsanahay shahaadat alikhlaas waxaan qirsanahay markhaatiga iyo shahaadada ikhlaaska ilaahay dartii loo qiro oo laa ilaaha illa alla la yidhaahdo tiiba markaas sii macnaynaya haddana wuxuu leeyahay an laa yucbadu bilxaqi inaan xaq lagu caabudin ma'luuhun mid loo noqdo addoon amba mid ilaah laga dhigto siwa araxmaani alla mooye mid kale ilaahay mooyaane mid kale inaan ilaah laga dhigan karin baan qirayaa sidaasuu jeedaa man allahaasi waa allaha jalla ka weyn ee ka sarreeya can caybin wa can nuqsaani cay ceeb iyo kala dhinaansho haddii la wado la wado ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo afcaashiisa gondoloolo iyo ceeb iyo kala dhinaanshiyo iyo meele wax laga soo geliyo la heli maayo camalka makhluuqaadku ay sameeyaan hadday si kasta u qurux badan yihiin wuxuunbaa ka soo baxaya cabdiraxmaan annaasir ninkii la odhan jiray baa waxaa laga sheegay xajaaj bin yuusufna waa laga sheegaye waxay dhiseen cabdiraxmaan annaasir wuxuu dhisay guri aada u weyn adduunka injineeradiisii o dhan ba isugu wada yeelay ka sbanishka jooga ka carabta ah ka roomaanka ah adduunka ilaahay ninka magaca lagu sheegay ninkaasi waa injineer wax dhisa oo farshaxana ayaa la isugu yeedhay magaaluu dhisay marka magaaladii wuxuu ka dhex dhisay fooq weyn qasri la yaab leh oo ilaa hadda dhisanoo la booqdo ayuu dhisay dabeetna dadkii baa wuxuu ku uhi galo oo qofkii meel ceeba ku soo arkow ii soo sheeg waan hagaajinayaa mid baa soo gala wallaahi wuu qurux badan yahay bahalkan laakiin halkaas waa arki maysaan malaagkaas inuu kaa raacaa bay ahayd waa laga tashadaa waa runtii waa la hagaajiyaa injineeradii iyo dadkii wax eegayay oo dhan baa soo dhameeyey dadkii markaa shacabkaa baa lagu soo daayay masale meesha galo oo fiiriya qof kasta isagoo indha daraandaray ayuu ka soo baxaa meeshii weligii fooq noocan u dhisan iyo dhismo noocan oo weligeed lama arag quruxdiisa iyo dhalaalkiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay qof kastaaba isagoo yaaban wala waxaan male addunyadii maaha waa waa jannadii ayuu ka soo baxaa nin sheekha oo caalima wuxuu ku yihi ceeb weyn baan kusoo arkay baalki ceeb weyn ayaan kusoo arkay dadkii baa yaabay mada ceeb arkay ha waa maxay wuxuu yidhi bahalkani wuxuu ku qurux badan yahay inuu san weligii ahaado lakiin san weligii ahaan maayo waxa ku qurux badan yahay ninkii dhistay weligii inuu noolaado laakiin noolaan maayo ceebka weyn baa jirta inuu bahal san soo dilaaci maayo maanta maanta iyo dee berigaaba isku mid maaha foolxumaanta imika waad yaabas iyo qaabkuu yahay dhismayaal waaweyn oo ka qurux badan baa ka ka dul dhisan oo ka baa dhisan wuu fool xumaaday marka yani camalka ibni aadamka uu qabtaa si kastaba cajiib ha u ahaadee aakhirka wuxun baa jira meel la taabanayo oo ceeb ah waa naqsiga makhluuqa khaaliqa ayaan naqsi iyo ceebtoona lahayn man jalla allaha ka weynaaday can caybin ee ka weyn ee ka sarreeya ceeb wa can nuqsaani nuqsaanna ka weyn allaha nuqsaanta aan lahayn waxba aanay ka dhinnayn waxna aanay ka dhul oolin wa anna khayra khalqihi muxamadan waxaa kaloo aan qirayaa shahaadat alikhlaas amba yaqiin waxaan ku qirayaa anna khayra khalqihi khalqigiisa ka ugu khayrka badani inuu yahay muxamadan nebiyullaahi moxamed waxaa ilaahay abuuray oo dhan marka la isu wada geeyo waxa u khayr badan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam muxamedkee uu sii sifeynaya wuxuu leeyahay man jaaana bilbayinaati wاlhudaa waa rasuulkii noo keenay waxyaabaha cadcad ee aayaadka cadcad ee markhaatiyaasha wata wاlhudaa iyo hanuunka rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo keenay hanuunka noola yimi ee caddaymaha noola yimi rasuulka alay rasuulkao keliya maahee nebi kastoo ilaahi subxaana wa tacaala uu soo diraa wuxuu sitaa bayinaad waxaan la hor istaagi karin oo aan la jebin karin oo ninka soo hor fadhiistaa uu garaabaya un haa wallaahi waa sidaa oo jawaab aanu ka soo celin karahayn inuu yeelo mooyaane aanu ka hor iman karahayn man rasuulka ama moxamed salawaatu ullahi alayh wasalaamu jaa-anaa noola yimi bilbayinaati waalhudaa waxyaabo cadcad iyo markhaatiyaal noola yimi rasuulihi rasuulahu dhe rasuulahu ka loo soo diray ilaa jamiici alkhalqi khalqiga oo dhan loo soo diray wuxuu ujeedaa jamiic alkhalqiga dee dhagxaanta iyo dhirtu kuma jirtee waa labada de ugu culus ee haqaleynka ee jin iyo insiga halka ambiyadii hore laga soo diri jiray reerkooda iyo ehelkooda iyo ciddooda iyo cid gaara loo soo diri jiray qudri amba beled gaara loo soo diri jiray nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray ilaa qiyaam saaca dadkao dhan baa loo soo diray jinka iyo insigaba waa loo soo diray in rumeeyaana waa waajib ilaa qiyaamuhu ka dhacayana wuu soconaya waa yahay rasuulahu ilaa jamiici اkhalqi biاnuuri wاlhudaa wadiin اlxaqi lala soo diray binuuri iftiin nuur wاlhudaa iyo hanuun wadiin اlxaqi iyo diin xaqa صalىa عalayhi rabuna wamajada wاlaalu wالصaxbu dawaama sarmada صalىa عalayhi rabuna ilaahay ha ku saliyo allah ha u naxariisto allah ha ammaano rabbunaa alle wamajadaa ha weyneeyo oo ha qiimeeyo ha qadariyo walaal wasaxb ehelkii iyo asxaabtii aalku waxa weeyaan waa waa ubadkiisii haweenkiisii iyo intii ka agdhadhoweyd ehelkii ehelkiisa iyo asxaabtiisa dawaaman sarmada ha gaadho markaa salaadaasi ha gaadho iyo ducadaasi ha gaadho oo iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku salliyo salliga waxaa loo jeedaa ilahi subxana wa tacala salliga xaggiisa ka yimaada waa naxariis allah ha u naxariisto weeyaan wa bacdu intaa kadib haada nadmu nadmigan iyo tixdani fi lusuuli waxay ku saabsan tahay usuusha liman araada manhaja arasuuli waxaana leh oo ku intifaacaya qofka doona rasuulka manhajkiisii wa bacdu intaa kadib laba bacdu baa ku jira meesha oo tii hore wabacdu inii bilyaqiini ashhadu bay ahayd wabacduna waa tan dambe labada bacdu sheekhu wuxuu isu daba dhigay bay dhahan taa hore waa bacdudii u dambeys ka dambeysay istiftaaxa ee bacduda labaadna waa tii ka dambeysay ashahaada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam shahaadateynka iyo rasuulka ammaantiisa wuxuu leeyahay hada nadmu fi lusuuli nadmigani wuxuu ku saabsan yahay usuusha usuushu ma caqiidada ma caqiidada iyo iyo sharaa'icda waa labadaba haddii usuul lmuctaqad la yidhaahdo culimmadu waxay yidhahaan usuul lmuctaqad wuxuu ku soo ururaa aamantu billaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir lixda arkaanuliimaankaaba waxaa la yidhahdaa usuul liimaan amba usuul usuul alcaqiida alislaamiya caqaa'idka islaamka oo dhami waxay ka farcamaan oo ay ka falfalliidhmaan lixda arkaanuliimaanka rasuulka calayh isalaatu wasalaam jibriil waa ki weydiiyey islaamku waa maxay waa kan maxaanku idhaha iimaanku waa maxay waa kan marka lasoo koobo usuusha qaar ba waxay dhahan islaamka usuul iyo furuuc ma kala laha waa khuraafaad waxay ku xidhan tahay ujeeddada looga jeedo usuul waa maxay waxaa looga jeeda furuuc waa maxay usuushu waa meesha salka u ah shay kasta loo soo celin karo aliimaanu billaah shay uu kusii taagan yahay ma jira isagiiba asala waxyaabaha kale ka far iimaanka iyo waxyaabaha ka farcamo oo dhan waxay isugu imanayaan iimaanka iimaanka aliimaanu billah aliimaanu bimalaa'ikatihi aliimaanu bilkutub aliimaanu bilqadar aliimaanu bilyowmi alaakhir lixda arkaanuliimaanka ayaa waxaa la yidhaahdaa usuul alcaqiida alislaamiya liman araada manhaja arasuuli qofka doonaya manhajkii rasuulka salawaatu ullahi calayh wasalaamu sa'alanii waxay weydiistay iyaahu nadmigan tixdan gabaygaa waxay weydiistay inaan tiriyo man nin baa i weydiiyey laabudda lii aanay maaragtay aanan ka maarmahayn min imtihaali su'lihi inaan yeelo oo aan qaato su-aashiisa almumtasali la yeelay waa ninkaynu sheegayna iminka sheekh cabdillah qarcaawi ayaa wuxuu leeyahy waxaa gabaygani weydiistay inaan tiriyo oo usuushan aan ka hadlo waxay weydiistay nin aan hadalkiisa la celin karin dadku way qofku way ku kala waawan yihiin oo way ku kala culus yihiin qof dadka qaar waad ka cudur daaran karaysa waxaad ka odhanaysaa war niyo waan yar mashquulsanahay amba hawshaa hawlo kalaan gacanta ku haya maanta iga dhaafiyo mar kale haynoo ahaata iyo bal waan soo eegi doonaa iyo laakiin dadka qaarkood hadalkooda waa ma dhaafaan wuxuu leeyahy nin hadalkiisa aanan dhaafi karin oo miisaan igu leh ayay weydiistay man laabudda lii min imtihaali su'lihi lmumtasali faqultu waxaan idhi ma cajzii iyadoo cajsi aan la qabo cajsi waa itaal daro anigoo itaal daran wa maca ishfaaqi anigoo isu naxsan anigoo isu naxsan oo aqoon darro ka cabanaya oo itaal darro aqoonid ay hayso waxaan idhi oo muctamidan kaalmaysanaya cala alqadiiri albaaqi allaha awoodda badan ee hadhaya ee baaqiga aniga oo kaashanaya waxaan idhi dhammaantood faqultudaas faqultu maca cajsi wa maca ishfaaqi muctamidan cala alqadiiri albaaqi wixii uu yidhi weli inoomu sheegin wuxuu sheegay inuu amarkii yeelay oo uu qaatay waxaa kaloo uu sheegay naftiisii buu yasayaa qofka muslimkaana saasaa laga rabaayo qofku inaanu isla faga dharan oo naftiisu aanay la weynaan oo naftiisu aanu qiimaanay la lahaan oo inta yare wanaag ah oo qabtaanee buurla leekaan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa cagsiga wanaaggaad samaysan inaad qarisuu kula yaraado xumaanta aad samaysana inay kula weynaato ay buur kula leekaato ilaahay inuu kii xasanadii aad samaysaiyo wanaagga ad samaysay ilahay inuu kaa aqbalayo in kale muuji xumaanta aad samaynayso ilahay inuu kaa dhaafayo in kale muuji halka markaa khatartu ay ku jirtaa waa halkaas wuxuu le markaa sheekh faqultu waxaa ihi ma cajzi iyadoo ay jirto anuu caajisa anigoo tabcaan oo itaal daran wa maca ishfaaqi aniga oo nafteeda u naxsan muctamidan aniga oo kaasha maxaan isku halaynaya oo ku tiirsan cala alqadiiri albaaqi allaha awoodda badan ee hadhaya ee cidi aanay ka dambeynahayn anigoo ilaahay subxaana watacaala isku hadlaynaya waxaan idhi marka wuxuu wuxuu yihi waxa weeyaan waa kitaabka oo dhan dee waa intaynu akhrin doonno ee dhowrka boqolee beyd ah ayuu sii daayay markaas insha allahu tacaala maalmaha dambe waxaanu kasii qaadi doonaa wuxuu yidhi ilaa insha allahu tacala intaynu ka dhammayn doonno inaasaan kusoo gabagabeynaya wasali allahuma wasalam wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslem